أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya gaalada qaramada midoobey ayaa qirtay in mujaahidiinta al-shabaab ay hubkii ugu badnaa ka furteen ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta sarkaal ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ay si aadaha u isticmaalaan xashiishka iyo noocyada kale ee maandooriyaha dowladda saliibiyadda kenya ayaa mar kale sheegtay inay wado qorshe ay dib ugu celinayso boqolaal askari oo ah maleeshiyaadka kooxda ridada kuwaasi oo isku dhiibay askarta kenya kadib markii looga itaalroonaaday dagaalkii raaskambooni maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiin ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaas askarta aybiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada baay جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen koonyo saliibiyiinta kenya ah oo ka baxay gobolka wajaar siina galayay magaalada mandheera inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktisay shan askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacantay sagaal iyo toban kale oo isla saliibiyiinta kenya ah waxaana qaraxaas allah filligii lagu gubay gaari mutabiish ah diyaarad herokobtar ah ayaa goobta ka daabashay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta saliibiyiinta kenya dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerareen maleeshiyaad murtadin ah oo doonayay inay isbaaro dhigtaan halka loo yaqaano dalbayaanka ee u dhow deegaanka donow dhimashadu waa laba askari oo murtadin ah oo meydadkoodu yaallaan goobta uu weerarku ka dhacay khaniimaduna waa laba qoray oo ak afartan iyo toddoba ah iyo boosashkooda sidoo kale shabeellada hoose qarax xalay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada janaale ayaa lala eegtay guri ay ku qayilayeen maleeshiyaadka riddada ee nisa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday degmada janaale dhaawacu waa laba murtad oo kale ah ooyow oo ah sarkaal taliya koox ah iyo maxamed iriisow oo ah askari murtad ah banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen kontaroolka maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa ee xaafadda abgado ee degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa askari murtad ah sidoo kale banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadin ah oo ka baxay tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaana cadowga gaaray khasaaro jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulxaaji ee duleedka magaalada kismaayo madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana madaafiicdaasi ku dhaawacmay in ka badan shan iyo toban askari oo murtadin ah bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid bay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta ee makondo ee magaalada baydhabo howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose baay jubbada hoose iyo bakool ee wadadhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay qayb ka noqonayaan howlgallada lagu dhiig bixinayo kufaarta iyo murtadiinta duulaanka gardarrada ah kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir gaalada qaramada midoobey ayaa qirtay in mujaahidiinta al-shabaab ay hubkii ugu badnaa ka furteen ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta waryaheena caliyare ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobey ayaa ka qayladhaamiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo masaadirta ay hubka ka helaan xilli kufriga caalamiga ah ee kusoo duulay soomaaliya uu ku fashilmay ahdaaftii loo igmaday kadib kulan ay yeesheen xubnaha golaha ammaanka oo ay goobjoog ahaayeen lajnada u qaabilsan cunaqabateynta hubka ayaa lagu sheegay in awoodda militari ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay sideeda waxna aysan iska bedelin taas beddelkeedana ay gacanta ku dhigayaan hub iyo saanad ciidan oo fara badan kuwaasoo laga soo qaniimaystay saldhigyada iyo xarumaha ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta warbixinta ayaa sidoo kale lagu xusay in mujaahidiintu ay si gaar ah diiradda u saartaan meelaha uu ka nugul yahay cadowga taasoo u suurtagelisay inay gacanta ku dhigaan saanadaha militari ee lagu soo hubeeyey murtasaqada dagaalka ashaadladirinimo kaga jirta soomaaliya hadalkan kasoo yeeray gaalada qaramada midoobey ayaa kusoo aadayo iyadoo dhowaan la filayo in isbeddel lagu sameeyo ciidamada kufaarta afrikaanta taas oo sida ay warbixin ay dhowaan daabacday markaska daraasaadka ee the global observatory oo xaruntiisu tahay magaalada new york lagu sheegay inuu jiro walaac weyn oo laga qabo in mujaahidiinta al-shabaab ay dib u qabsan karaan qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya mahadsanid caliyare sarkaal ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ay si aad ah u isticmaalaan xashiishka iyo noocyada kale ee maanduuriyaha warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa marwaan moxamed mid ka mid ah saraakiisha kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ay la dhiban yihiin maanduuriyaha qaybihiisa kala duwan murtad mahad cabdiraxmaan oo loo yaqaan shubka taliyaha ciidanka asluubta kooxda ridada ayaa goob fagaaraha ka sheegay in maleeshiyaadka kooxda ridada ay la daaladhacayaan dhibaatooyin ay ka dhaxleen maandooriyaha xashiiska oo ay qabatoomeen wuxuu sheegay in lacago laaluush ah oo ay ka qaataan maxaabiista xabsiga dhexe ku xidhan ay ku iibsadaan xashiiska isagoo ka qayladhaamiyey heerka uu gaaray isticmaalka maandooriyaha xashiiska ee murtadiinta dhexdooda ah taliyaha asluubta kooxda ridada ayaa xaqiijiyey inay ku adkaatay xakamaynta xashiiska maleeshiyaadka murtadiinta islamarkaana ay hadda qorsheynayaan siday u heli lahaayeen qalab lagu baaro jidhka askarta si loo hubiyo inay xashiis isticmaalaan iyo in kale iyo daroogada la inka fujin la'yahay arrintaas inaad iska daysaanaan idiin sheegaya ninkii lagu arko waa lagu dhibaatayna waa lagu dhibaatayna nin maxabiiso adiga laguu dhiibay oo aad haysid in aad ka qaraabato oo yacni waa ducufnimo hadda kuwaan ku haynaa waa egsabad maxkamadaan ku geynaynaa maalin dhow waxaa la soo wadaa qalab lagu baari doonaa askariga haddii darooga laga helo darajo kasta ha lahaada waa ruqso arrintaasaa la soo wadaa waa noo imaan doontaa waana soo gaaraysaa waa soo dhowda magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee murtadiintu maamulaana ayuu maandooriyuhu halis ku hayaa bulshada gaar ahaan dhallinyarada sababa la xiriira maleeshiyaadka oo bulshada dhexdooda ku faafinaya daroogada iyo dhammaan munkaraadka ay diinta islaamka reebtay mahadsanid marwaan dowladda saliibiyadda kenya ayaa mar kale sheegtay inay wado qorshe ay dib ugu celinayso boqolaal askari oo ah maleeshiyaadka kooxda ridada kuwaasi oo isku dhiibay askarta kenya kadib markii looga itaalroonaaday dagaalkii raaskamboni cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya
dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa sheegtay in ay dib u celinayso ilaa iyo lix boqol oo maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada kuwaas oo maalintii khamiistii iyaga oo firxad ah u galay ciidanka kufaarta kenya ee ku sugan aagga ishaakaani ee dhaca xuduud beenaadka soomaaliya iyo kenya maleeshiyaadkan lasoo celinayo ayaa ahaa murtadiintii looga adkaaday dagaaladii dhex maray maleeshiyaadkii kala taabaxsanaa axmed madoobe iyo xasan garguurte xoghayaha arrimaha gudaha kenya gaalka lagu magacaabo raymond omolo ayaa warbaahinta kenya waxa uu xaqiijiyey in la diyaarinayo qorshayaal lagu hubinayo sidii si nabadgelyo ah loogu celin lahaa askartaas magaalada muqdisho halkaas oo markii horeba laga soo daadgureeyey hubkooda way dhiibeen hadda waxaan ku guda jirnaa sidii dalkooda aan dib ugu celin lahayn ayuu yidhi omolo dagaalkii cuslaha ee maalintii khamiistii ka dhacay magaalo xeebeedka raaskamboni ayaa sii kala fogeeyey khilaafkii u dhexeeyey hogaamiyayaasha maamulada murtadiinta jubbaland iyo kuwa fadhigoodu yahay villa soomaaliya ee muqdisho kadib markii maleeshiyaadkii kala taabacsanaa labadaas maamul ay isku fara saareen aaggaas raaskamboni oo toddobaadkii hore martigeliyey xiisadaha colaadeed ee asalkoodu salka ku hayay ismariwaaga siyaasadeed ee dhex maray xasan garguurta iyo axmed madoobe labada dhinac ayaa isku eedeeyey qoloba qolada kale inay iyadu soo weerartay sidaasna uu ku dhacay dagaalka xoogan oo markii dambe loogu awood sheegtay meedaanka maleeshiyaadkii turkiga uu u soo tababaray xasan garguurte ee raaskambooni laga dejiyey markii ay fashilmeen maleeshiyaadkii la doonayey in lagu qabsado magaalada kismaayo waxaa mar kale afka furtay kooxda riddada soomaaliya oo sheekada si kale u dhigtay iyadoo daboolaysa jabkii ciidankooda ka soo gaaray magaalada raaskambooni mas-uuliyiin u hadlay kooxda riddada ayaa sheegay in ciidankii ay geeyeen deegaanka raaskambooni aysan u dirin in ay la dagaalamaan maleeshiyaadka murtadiinta ee jubbaland balse lagu soo gardarooday maleeshiyaadkooda inkastoo eedeymahaas ay dhagaha ka furaysatay jubbaland oo isu aragta in ay dulman tahay balse maleeshiyaadkaas villa soomaaliya ay soo dirtay ayay jubbaland ku sheegtay in uu ahaa weerar siyaasadeed oo la doonayey in lagu wiiqo waxa ay ugu yeereen madax bannaanida jubbaland ugu dambayntiina warkan ka soo baxay dowladda silibeedda ah ee kenya ee ah in ciidamadii riddada isu dhiibay ay dib ugu celinayaan magaalada muqdisho ayaa imaanaya iyadoo khamiistii aynu ka soo gudubnay magaalada raskamboni ay ku dagaalameen maleeshiyaad ay kala wateen murtadiinta axmed madoobe iyo xasan garguurte kaas oo labada dhinac soo kala gaarsiiyey khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawacba leh halka maamulka murtadiinta jubbaland ay ugu dambeyn gacanta ku dhigeen boqolaal maleeshiyaad oo uu ku jiray taliyihii ciidanka murtadiinta villa soomaaliya watay murtadka lagu magacaabo xasan ciraaqi halka boqolaal kale iyaga oo hubaysan oo firxad ah ay isu dhiibeen ciidanka kenya ee ku sugan deegaanka ishaakaani ee dhaca xuduud beenaadka soomaaliya iyo kenya mahadsanid rabbaani maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiin ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaas cismaan axmed duubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa nasiib u helay in wakhti kasta ay bartaan diintooda islaamka iyagoo dhanka kalena loo dhammaystiray qaabka ugu fudud ee ay ku baran lahaayeen haddii ay tahay macallimiin u diyaarsan iyo halkii lagu baran lahaa waxaana arrintaasi ay ka qayb qaadatay in dad badan ay ka faa'iidaystaan fursaddaasi dhanka kale maktabka dacwada ee mujaahidiintaha ayaa markasta maraaxiil cusub kusoo kordhiya qaabka waxbarasho ee bulshada ku nool wilaayaadka dhowaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa laga daahfuray mashruuc cusub oo dadka lagu barayo diinta taas oo ah in xaafad xaafadda la isugu xiro bulshada kadibna la siiyo duruus nidaamsan islamarkaana loo sameeyey bilow ilaa dhammaad arrinkan oo markii ugu horreysay laga dhaqangeliyey magaalada jilib ayaa waxaa ka faa'iidaystay xaafadaha magaalada jilib qayb ka mid ah kuwaas oo tir ahaan dadka ka faa'iidaystay qaybta koowaad ay gaarayaan saddex boqol oo ruux una badan haweenka ay cusleeyeen carruurtooda ee aan fursadda u helin in ay tagaan goobaha waxbarasho munaasabad lagu soo xirayay dufcadii koowaad ee xaafadaha waxaa lagu qabtay markaska sumaya waxaana kasoo qayb galay qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo iyo waxgarad sheekh maxamed balli ayaana haweenka iyo guud ahaanba bulshada kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga saddex xaafadood oo ka mid a xaafadaha jirib dowrooyin loo hayay arrintaa ayadaa ah ilaahay baa idin waafajiyey cilmiga aad baranaysaan ciyaar ma aha waa aakhiradiinnii weeya waa adduunkiinnii weeya adaa ku intifaacaya salaaddaa ku tukanaysaa waad ku soomaysaa waad ku xajinaysaa sadaqadaad ku bixinaysaa waladkaagaad baraysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aayad kale ku yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa alle ka cabsada addoommadiisa cilmiga leh waxaa inoo ballana inaan aan cilmiga laga harin dugsiga kuugu xiga tag wakhti sii ha ka harinina mid ka mid a macallimiintii casharada siinayay xaafadaha ayaa ka hadlay muddada uu socday mashruucan iyo dadka ka faa'iidaystay geerkantamay baan fadhiinahan dowladii tan oo hanin bilaawati maalintii oo sabtada hayti kun afar boqol afartiyo shan bilii oh shalaad oo maraaso laawatii kow geerkamaan ayaa gabagabadii aan fadhiin meelimay baa ku fahmaase dantaliley cilmigee la dhamaayo la gabagabaahay macnaagama ah laakiin walnyarka inis faa'iideyoyku haddahaay oo muddadii lahaan ku targalaya dhammaatay muddada dhammaatay maahin cilmigii ma dhammaan weli cilmi kowma roog saa daraadiya may baa la dardaaramaana dadkii oo dowlada qaaday wal alle waliba dowladii ku ku faa'iidaysadeen intii may larahay ilaahi subxana wa taala in ku obsadaan iyo naftiyoona ka camal falaan dadkii may larahay walaaladii ahay qaraabadii ahay daras yahayn intii iyo deersiyaan iyo may larahay aan is dardaarmaan qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay ayaa dhankooda soo bandhigay wax ka mid ah duruustii ay ku qaateen markaska sumaya oo halkii ugu badneed ee ay ka socotay duruusta الطهارة الطهارة وحال هي أيضا رفع الحدث حدث إن لسكر يله وإزالة النجازة نجازة إن لسك زوليه وسائل الطهارة أربع أفرواي هي أيضا الماء بيو إن لسك زوليه التراب عرى إن لسك زوليه الذبق إن مجديين لسك زوليه مغار كل مجديي الحجر يرجح إن لسك زوليه أو ما يقومه وحي أو أقوم مقامه مقام كيسة بوسك استاجه الزكاة سكد هي أيضا حق وحق واجب لواجبيي في في مال المال هو واجبي مخصوص لقارية لقارية لي لضائفة ضائفة هو واجبي مخصوصة لقارية لي إذن في وقت وقتنا لقاضي مخصوص لقونية لي كم أركان لا إله إلا الله أركان لا إله إلا اثنان وهما النفي والإثبات ما هو الداقوت الداقوت هو كل ما تجاوز به العبد وعده من معبود أو مطبوع أو مطاع الولاء هو الحب والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين دوردا waxay noo socotay in badan muddo waxaan ka faa'iidnay wax badan macallimiintii oo juhdi badan noo bixisay oo dadaal badan noo bixisay walaalaheen mujaahidiinta ilaahay ajir ha ka siiyo gaalada allah jibiyo wax badan baa ka faa'iidnay alxamdulilah waxaan ka tirsanahay xaafadda howlwadaag waxaa inoo soo gowgawowtay dooro oo noo socotay maalmo dooradaasoona aan ka faa'idnay waxyaalo badan waxyaalahaasoo ka mid ah dahaarada salaada daaquudka waxyaalo badan ayaan ka faa'idnay alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan waxaan ka socdaa xaafadda bandarjidiid waxay noo socotay dooro toban iyo afar beri waa inoo soo gabagabooda si fiican ayay nooga soo gabagabooda insha allah waxaan rajaynaynaa mar walba in noola soo celceliyo insha allahu tacaala alxamdulilah waxaan ku qaadannay sida tawxiidka dahaarada waxaan ku qaadannay xajka iyo soonka faa'iide aanaan horey u haysanin ayaan ka helnay alxamdulilah waxaan aad ugu mahad celinayaa allah oo noo suurtageliyey inaan ka qayb qaadanno dowrada salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankooda bogaadiyey ololaha dacwo ee ka socda wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan inta badan bulshada ku nool wilaayada marka maanta may kasa qayb galinay dowro maanta likasi hirooyo degmada jilib oo beryahanba oo gabdhaha cafiifaadka ah oo dowradaas onka socdaaydi oo walla baraay alxamdulilah ilaahay mahadsan gabdhaha beryahanba oo an dhabar adeegen marka gabdhaha may ka boori lahaayay hadda macnaha doontiia la siin saaray marka maylan baahanye ina sii ziyaadsataan intan macnahayo inka badan ayaa dhammannimo dhow ugu dambeyntii askarta haybiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada baay abuu xasan ayaa warbixintaasi inoo eegaya askartan taa'ibiinta ah oo gaarayay laba askari waxa ay ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho iyo buurxakabo oo ka kala tirsan wilaayaadka banaadir iyo baay mid ka mid a askartan taa'ibiinta ah waxa uu ka tirsanaa maamulka riddada ah ee isku magacaabay koonfur galbeed si gaar ah wuxuu ula shaqaynayay ciidanka waxa loogu yeero daraawiishta halka midka kalena uu ahaa askari ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo ka howlgalayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho muddo sanado ah oo murtadiinta ay la shaqaynayeen kadib hadda ayuu allah waafajiyey toobada waxaana iyagoo taa'ibiina lagu soo bandhigay degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay markii toobada loo qabtay kadib ayaa askartan la hadleen idaacadda islaamiga andalus waxay ka sheekeeyeen wakhtigii cadowa ay ku biireen muddadii ay ka tirsanaayeen iyo waxa hadda keenay inay ka soo baxaan safka murtadiinta magacay siid cali ismaan maxamed shaqaday ma haytay inoo ma aragna daraawiishtaasa ka biirsanay haddana maasha allah ilaahay yaa haddana ha oobi alxamdulilah taasaa mahadle haddana muslumiinta ankoy hanuu hay dhowaayan maasha allah ilaahay kheersi intii meela roogdano ma aragna ilaahay yoon ma aragna loqontiyo han kabiyoon toban sano amala ka biirsanay buuro kablay dhiboonka gali meeli han kabay dhibaato badan oo ankooba maana yaa kala kulami baaha daruuf bani aadamna hegelayo maarna maxay ka tirsanay military ciidan hoog ha laba san laba sanaa la shaqeyna awal faaido le male walo isaameyo insha salaadi ilahay korkoysno insha lan ilahay jidyahay male kiifay le seedan oo muslimiin oo hata gurin haysana inshagada walla mami lay baryo oo iyona aan ka tirsanay barme baa lanka iska dhaaf oo lanka guriga iska dhaaf markuun mili rafaal kurooga waxay sheegeen askartan in si weyn loo soo dhoweeyey markii ay soo gaareen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay al-shabaab meenka koy hoosow meelanka koy kadib meelo haddana mootaha karay basigedi haddana koy basigedi haka bahi haddana boolfulaya rogata saadan ilaahay maasha allah meelbasaada maasha allah muslimiinta iyada hayn dhawaahiya iyada hayn dhawaahiya abaarjo ilaahay gudukor dhanbinaadan ugu dambeyn waxay fariin dhaxalgalla u direen maleeshiyaadka safkooda ay ka soo baxeen ee weli ku adkaysanaya inay la shaqeeyaan cadowga iyagoona ugu baaqay inay ka soo baxaan safka gaalada muslimiintana ay ku soo biiraan inaaska ka tabaan walyaal male meela mansharmaka adag hage oo dhinaca haddana oo ilaahay amar jejir ilaahay geyn ma arane lan salaadi war iska tashkiilyawn haddana ma jara in haska katabaano isku koyaan saanantan haska dhiibiyan isku koyaan waalid yoon kaa tumaan
labadan askari ee taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay degmada buulafulaay waxay daba socdaan askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay kuwaas oo si weyn loo soo dhoweeyey islamarkaana hadda ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu